dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal nafleyda boku socotada loo yaqaan ee oogadooda waabaayada halista ah lagu abuuray waxaa kuwa ugu caansan lagu tiriyaa maska waa nafley murtida soomaalida iyo sheekooyinka hiddaheeda in badan lagu xuso waxaana ka mid a sheekadan sida baahsan degaamada soomaalida looga yaqaan waxay ku sheekayn jireen nin reer miyi ah ayaa wuxuu reerkiisii ku furay berrin aada u rooban oo uu horay usoo sahansaday meeshaas meel aan ka fogeyn ayaa waxaa isaguna muddaba deganaa mas kuwa waabaayada badan ka mid ah asii aan cidnaba wax yeelin weligiina xagga nabadda u xagliya maalintii dambe ayaa waxaa kulmay ninkii reerka meesha degsaday iyo maskii uu la soo darsay waxay ku wacatameen inaysan isqoomin inay kala nabad galaanoo labadooda uu mid waliba midka kale badbaadiyo sidaa darteedna isaga oo aan dhuumanayn iyada oo caddaan loo arkaayo ayuu maskaasu dhulkiisa iska mari jiray hadbana dhinac u dulundulcayn jiray ninka iyo carruurtiisa toonii waxba uma sheegan jirin isaguna iyaga waxma yeeli jirin inuu qoomana kuma taagi jirin tabtaa sidii loo ahaa ayaa goor galaba waxaa ninkii reerka lahaa u muuqday maskii ay axdiga lahaayeen oo geedkii weynaa ee uu jirriddiisa deganaa oo carraabo ah kolkaas bay wax ku soo dhaceen wuxuu iskula hadlay war horta inaad nacas tahay yaa arkay oo maqlay mas inta lala wacatamay laga nabad galay war bahalku inta aanu carruurta kaalayn si iska dheh oo nabarka kala hormar dabadeedna isaga oo aan tashi kale ku dheeraan ayuu aqalkiisii dalaq yiri oo seef af badan kala soo baxay xaggii geedka ayuu u gaatamay oo maskii oo hoostiisa galooran birtii madaxa kala beegsaday hase ahaatee wuu la waayay bahalkii oo nabarka ku soo socdo dareemay ayaa haddiiba qaarkii hore la booday oo isaga oo badqaba si degdeg ah caws aad u baxay ku dhex qarsoomay markaas baa ninkii oo toogtiisii qaday ka tiiraanyaysani jirriddii geedka seeftii kala baxay kadib markay aad u dhex gashay oo kala qaldhab u muuqda ay u yeeshay maxaa haddaba maskii u eg haddii wacadkii lagaga baxay maxaa u bannaan so inuu aadsado gar uma laha oo wixii lagu faray inuu wax ka faraa lama gudboona waa sidaase habeenlabaadkii ayuu xaggii reerka u xamaartay wuxuu abbaaray dhallinyarada geeljiraha ahi golaha ay seexdaan ninkii heshiiska uga baxay curadkiisii oo inta caana ka dhergay khuurinaya ayuu laba jeer bawdada iyo goljiricda qaniinyo kaga naban oo wixii oogadiisa waabaayo lagu abuuray isagii ku wareejiyey halkaas buu wax yar kadib inankii ku naf baxay barqadii dambena golihii lagu qaniinay xabaar aan ka fogeyn ayay inta ku aaseen uga soo dhaqaaqeen dhowr cisho dhacdadaas haddii laga joogo ayuu ninkii isceebsaday wuxuu ku kacay ayaa malaha la foor xumaaday markaas buu inta maskii u tegay usoo jeediyey labadooduba inay iska hadmaamaan wixii ay isu geysteen wacadkii horey uga dhaxayn jirayna ay cusboonaysiiyaan ha yeeshee taasi inay suuragal noqon karayso maskii weyla ahaan weyne markaas buu ku jawaabay waagii dambe howraan ay soomaalidu mahmaah ka dhigatay wuxuu yidhi inta aan arkaayo kobta jirridda geedka ay seeftu kaga taal adigana xajuubka wiilkaagii uu kuu muuqanayo inay nabadi ino xirmi karayso inama ahee nin yahow ina kala wad halkaas ayay ku kala dhaqaaqeen howlaartii maskuna ay ku noqotay maahmaah la soo qaato mar walba oo la arko laba dhinac oo coraad badani ay u horreysay in heshiis dhex maraana ay lama filaan tahay allah u naxariistee cabdullaahi dhowdaan gabyaagii lagu magacaabi jiray ayaa sheekada maska iyo ninka wuxuu ku soo daray kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii gabay uu tiriyey oo uu garnaqsi u bixiyey wuxuu ahaa gabay sarbeeban oo siduu sheegay uu u tiriyey nin aanu magacaabinoo abaal badan uu u galay asii isagu ka abaal dhacay dulucduna waxay ahayd isaga iyo ninkaasi inay kala go-een weligood iyo waaqoodina aan dhexdooda heshiis ka guntami doonin kolkaas buu yidhi maskii good ahaa iyo ninkii loo garqaadahayay guurtida markii loo wacay ee talada loo guulay cid gungaadha xaajada markii goobtii laga waayay waxay goocatay oo eersatay oo gabagabuu diiday waa masaartu xididkay gashay iyo gabankay aasteena baku socotada murtida soomaalida ku sheegeen waxaa kaloo ka mid ah abeesada oo ay maska isku qoran yihiin waxay ku jirtaa haraqa waxaa ah kuwa sida weyn looga baqo sababtuna waa sida maska sunta halista ah ee jidhkeeda ku uuman waa bahal jaalad badan leh oo miyiga soomaalidana dafka ah waxay leedahay qaniyo kulul oo lala alalado marar badanna looba dhinto haddii aan cid la tacaasha loo helin sidaa darteed indhaha markii laga qaadaba abeesada waa la dilaa dhagax iyo ul wixii la heli karo ayay carruurta iyo waayeelkuba ku raawiyaan xataa iyada oo aanan u dhoweyn u dan lahayn dhulkeedana iska miraafaysa ayaa la mawtiyaa sababtuna malaha waa timaadada sunteeda si looga nabadgalo sida la rumaysan yahay abeesadu waxay uxaqaniintaa markii ay ooga kala istaabtaan oo keliya kolkii lagu joogsado ayay dagaalantaa qof meel jiifa intay kor marto haddii uu ku dhaqdhaqaaqana way qaniintaa taabashada oogada kale ayay u qaadataa weerar iyadoo lagu soo qaaday kolkaas bay isaga rawdaa hanaanka difaaceeda iyo waxa ugu inkaaran ee ay haysato oo ah sunta uu eebba ku baaray taa awgeedna waxay rumaysan tahay mar walbaba dadku inuu ka gardaran yahay oo la iska maago iyada oo aan waxba garabsanna la iska dilo dhinaca kale sida iyadu sheegatay abeesadu ma jecla inay dadka ku dayato oo cid alla ciddii ay aragtaba ay qaniinyo ku dhigto waraahda soo socota sida kala dhamaysana waa bahar aan cabsi eeba ka maqnaynoo aan rabin qof aan waxba u dhimin inay qoonto ha yeeshee sida iyada loola dhaqmo ayay marar badan waxay ku qasabtaa inay sunteeda dadka ku warjeefto iyada oo aan u kala soocin mid waxyeelay iyo ku aan godobka qabin markaas bay maalin maalmaha ka mida waxay ku tiraabtay baa leeyihi howlaar waayadii dambe maahmaha laga dhigtay oo ahayd markaan aadana dayana aarso ayaan idhaahdaa markaan eebba dayana aayarso ayaan idhaahdaa taasoo noqotay maahmaha soomaalida kusoo dhacda mar walba oo ay qofka u sinaato cid ka gardaran inuu iska celiyo ama uu iska cafiyo ha yeeshee aanu doonayn sida uu mudan yahay inuu uga aarsado dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebayo